barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha noofembar waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan idinkaga hayno waayaha nololeed ee ka jira magaalada hobyo ee gobolka mudug horta marka ugu horeysa burcadbadeeda shaksiyan markii cawl ahaan la yidhahdo dadkii anigu ku shaqay jiray oo baabka ku shaqaysi jiray maanan ahayn waxaan ahaa nin xilli dambena yimid dadka magaalada joogaan ka mid ahaa laakiin markii la fiiriyo deegaanka ma u eka iskuma nolol aha iskumana amni aha wax ay isku wax iskaga duwan yihiin male hadday fiican tahay
sidoo kale waxaan idiin haynaa qayb kale oo ka mida waraysi aan la yeelanay fanaanada da'da yar ee deeqa ciise
markii horeba anigu waxaan usoo galay fanka waxyaabaan usoo galay waxaa ugu weynaa ina aan dhallinta tuso ina afkeennu muhiim yahay afkeennu maxaa la dhahdaa maxaa la dhahdaa heesaha amba maxaa la dhahdaa murtida ku jirta dhaqankeenna in ay dareemaan waanay dareemeenna
isla deeqa ciise mid ka mid ah heesaheeda ayaan idiin haynaa
sidoo kalena xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa khamiistii sheegay in madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump uu su-aalooyin ka keenay duulaankii uu ruushka ku qabsaday gobolka krimea labadan mas-uul ayaa yeeshay wadahadallo dhinaca qadka telefoonka ah toddobaadkii hore waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo colaadda u dhexaysa ruushka iyo ukrain isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah shalay ugu qabteen magaalada bruseles madaxweyne boroshenko iyo madaxa golaha midooda yurub donald tusk ayuu boroshenko sheegay in uu helay fursad uu warbixin tafaftiran oo ku saabsan bariga dalka ukrain iyo gobolka krimeya uu ugu gudbiyey madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada sheegay inuu hagaajin doono calaaqaadka maraykanka iyo ruushka maalmo kadib markii uu ku guuleystay tartanka madaxtinimada aqalka kremlinka ayaa looga arimay ruushka ayaa sheegay in madaxweyne putin iyo madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ay ku wada hadleen qadka telefoonka
dembi dembibaadhayaasha ku sugan ama dembibaadhayaal ku sugan koonfurta dalka mexico ayaa helay hadhaaga meydka ilaa labiyo soddon qof iyo weliba sagaal madax oo bini aadan kuwaas oo lagu aasay xabaalo qarsoodi ah arrintan ayaa la ogaaday kadib markii la qoday xabaalo badan oo qarsoodi ah oo ku yaala magaalada zitlala halkaas oo hoy u ah kooxo ka ganacsada daroogada deegaankan ayaa caan ku ah in marar kala duwan ay ka dhacaan afduubyo iyo dad la laayo waxaana in badan dhacda in kooxaha daroogada ka ganacsadaa in ay meelo qarsoon ku aasaan dadka ay laayaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington isbahaysiga neto ayaa dhowaan sheegay inay soo afjarayaan howlgalkoodii ilaalinta badweynta hindiya ee ku saabsanaa la dagaalanka burcadbadeeda soomaalida magaalada hobyo waxa ay marar hore ka mid ahayd meelaha fadhiga u ah kooxaha ugaarsada maraakiibta wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo dhowaan booqday ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada ku nool isaga oo kala sheekaystay waayahooda nololeed iyo waxa ay qabtaan
aba waxaan ku sheegayaa magaaladu waa dad badanaa jooga annagu waxaan ka mid ahay dadka muruqmaalka la yidhaaha ama xamaali sidii dadweynuhu u yaqaano dhegaysanaya waxaan anagu ku maaraynaa waxaan subax ka shaqaynaa dhagaxa iyo dhismaha subax waxaan ka shaqaynaa een, een, inaan dejino baabuurta ka imaanaysa gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo waxaan anagu ku raadinaa nolosha macnaha n- hadda nolow aan ku jirnaa ee wax soo saar iyo wax dhigasho iyo midna kuma jirno nin kastaa wuxuu la rafaadaa ilmihiisa sidii uu habeenkaa dabka ugu shidi lahaa magaaladu aad iyo aad hadda dhaqaaleedu hoos ugu jiraa ka ganacsiga ka xamaalka ka shaqada qofka shaaha gadaya midka qof kastaaho waxay la dirinaysaa nolol maalmeedka alyoomkay soo hoyaan waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo ka muuqda magaalada haddii ay noqon lahayd doonyo mararka qaarkood soo xirta oo ganacsi ah mararkaas nolosha dhalintu waa sidee cabdiyo eh, waa jirtaa doomahaasu wakti kasta horta xiriir maahan waktigay timaadaa oo yimaadaan doontu ay timaadaa waktigaa ay doontu timaado dadku aada iyo aada ugu farxaa imaashaheeda deegaanka jooga hobyo waa la dejiyaa kii xoog leho xooggiisuu ku dejiyaa kii gaari lehuna gaariguu ku raraa kii doon lehuna doontu kusoo dejiyaa kii een, baawur lehuna baawur ku raraa baqaarka waa la- waa kariistaa gabadha shaaha gadaysaa iyada lafteeda dhaqaalaha soo gala qofka maqaayada haysta cuntada waxbaa hela ka hoteelka dad u seexduu helaa marka hadda xaaladdu een, xilligan waxaan ku jirnaa wakti een, nolosha qofka uu la dirirayo hadda m- wax dhaqaalaha jiraa ma jiraan waqtiyaal badan oo ay sidaan ka hoseydana waan soo marnay oo magaaladu xataa amnigeedu usa sugnayn oo xaaladeedu si iska ahayd hadda dadku waad aragtaa qof kastaahu meel uu ka xiran iyo meel uu ka leexanayo iyo meel ma jirto Een, wax dhibaataaho hadda magaalada yaallaa ma jiraan laakiin noloshu aaday u adagtaha xilligan waa waa adagta hadda Ee, marka isbarbar dhigtid dhalinta xilligii ee magaaladu ay aadka uga jirtay ee burcadbadeeda oo maraakiibta lasoo afduuban jiray iyo xilligan keebeen dhalintu nolol wanaagsanta noloshu waxay wanaagsan tahay hadda qofka wax yar yuu soo helaya horta marka ugu horeysa burcadbadeeda een, shakhsiyan markii cawl ahaan la yirahdo dadkii anigu ku shaqay jiray oo baabkaa ku shaqaysi jiray maanan ahayn waxaan ahaa een, nin xilli dambena yimid dadka magaalada joogan ka mid ahaa laakiin markii la fiiriyo deegaanka ma u eka iskuma nolol aha iskumana amni aha wax ay isku wax iskaga dugiyiin male hadday fiican taha waayo amniga haddii la yidhaahdo qof kastaa hoos qof dadku koruu dayaya hadda laakiin hoosaa la dayayaa qof kastaa qofka kale u yimaado la shaqaysanaya tartiib ula shaqaysana wax isla ordayay ahaayeen siday u ordayeen inaan dhaafeen waxaas waa waxaan kasoo moodnay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in haddana wixii dhibaataa u naga haya dhibna soo aan soo dhaafno aha dhalintu haddii ay shaqo waayaan falal kasta in ay ku biiraan hadday noqon lahayd tahriib hadday ka mid noqon lahayd burcadbadeed ayaa u sahlanaanaysa shaqooyinka haddii ay adag yihiin dhalintu maxay isku madadaaliyaan Eh, waxay isku madadaaliyaan qof kasta aan- dadku waa muslim sidaad og tahay horta ummadda soomaaliyeed oo i dhegeysanaysa dhammaanteed waxaan u sheegayaa ilaahay ha ka xiro baabka la yidhaha tahriibka wax nolol ah maahan wax wax laga daya ma ahan dhibaato weeye habeen kasta waxaa la sheegayaa intaas oo boqol oo qofood oo soomaaliya ayaa halkaa ku warraqantay waa dhibaato soomaalida dhibka haya ka mid ah Een, waxaan u sheegaa dhammaanteed inay ka fiirsato tahriibka waxa la yidhaha dadku marka haddaan usoo laabta maxay isku madadaaliyaan qofba waxbuu isku madadaaliyaaho Een, waxay isku madadaaliyaan sida badan ummaddu waa muslimeen waxaa la aadaa xilligaa shaqada la waaye masaajidkaa la aadaa waa la cibaadaystaa waa la akhristaa kutubkaa la akhristaa qur-aankaa la akhristaa diinta islaamkaa laisku maaweliyaa Een, wixii hadda aan soo qaadasho lahayn maba soo qaadayna soomaha ee, dhallinyarada ee, in badan hamigooda marka la fiiriyo inay magaaladan hubyo ku nagaadaan si nolol fiican ay u helaan makuu muuqataa Ah, waa ii muuqataa hadda waxay ku jiraan een, waxaa ka furan magaalada ilaa shan dugsi oo waxbarasha ka furan oo maadi ah Een, dhallinyaradu dhammaanteed kulli waxay wataan mid kastaa buug uu wataa inuu waxbartay dhallinyaradu diyaar u yihiin Een, waxay noloshooda dambe inay ka fiirsadaan oo aytoonkooda iyo ilmahooda iyo waalidiinkooda inay u shaqeeyaan waxay ku shaqaystaanna ay bartaan ayaa dhallinyarada ka muuqata Eh, annaguna waxaan ilaah ka sugaynaa in rabbi uu farad fiican uu noo furo yaan rajaynaynaa dhalintiina muruqmaalka ma leedihiin iskaashato muruqmaal ah oo haddii dhibaata idinku ee, idinsoo wajahda idin dooda idin difaacda Eh, dhale dadkaas horta muruqmaalka ah waa dadka baahi dad wuxuu yaha dad magaalada dad jooga weeye dadna waa dad baahi uu ku yimid oo xoolihii inta ka abaartoobeen iska yimid dadka magaalada jooga een, anigu waxaan ka mid ah dadka magaalada jooga muruqmaalkana ah marka een, waa jiraan arrimo aan isla soo qaadnay oo qof baa naga jiri kara mid baa naga dhibaatoobi kara waxyaalaha aan isku soo qaadnay way jiraan laakiin dhaqaalaha ayaa wuxuu la dirirayaa een, maqoonteenna aqoonteenna la diriraya sababtoo ah waxay u baahan yihiin markii qofka maskaxdiisa uu wax ka haleelo inuu sameeyo santuuq uu wax ku shubo oo dhaqaalahaas warkaas laysku soo qaaday la hirgeliyo weli ma aana helin waxna taageerana oona taageerana ama odayaasha ama ganacsatada ma aanu arag laakiin waxaan diyaar u nahay haddii ilaahay uu idmo arrintaa wa isku soo qaadna inaan meel aan wax ka dhignana waa rajeynayna insha allah Ee, hadda magaalada waxmarsadeeda waxaa ku xiran sactar diyaar waa inuu dejiyo ee, markab ganacsi oo dhowaan la sugayo muruqmaalkiina sidee is ugu xirantiin sidee is ugu diyaar garoobeysaan Ee, aada iyo aadan horta waxaan ugu faraxsan nahay ee, sactarka yimid Een, s- sababtoo ah soomaalidu waxay tidhahdaa nin faas leh qori ma waayo magaalada hobyo waxaa noo taagan hadda eh, sactar Een, qofkii ninkii keenay waxaan leenahay kheyr allaha siiyo Een, annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ku shaqayno sidii loogu talagalana aan ugu shaqayno isagana aan ugu shaqayno annaguna aan ku shaqaysano aada baan ugu faraxsanna
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada degmada hobyo ee gobolka mudug waxa uu u waramayay wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo dhowaan booqday degmada hobyo
laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan intiinii shalay la socotay waxaan waraysi dhinacyo badan taabanayaa la yeelanay fanaanada da'da yar ee reer jabuuti deeqa ciise duhur qaybtan labaad waxaan kaga sheekaynaynaa ama ay kaga hadlaysaa fanaanadaasi waayaheeda fanka iyo fanaaniinta ay xiisayso wariyaha v o a jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay fanaankee baad jeceshahay fanaaniinta kala duwan ee soomaalida ee meel walba joogta fanaankee baad ku dayan lahayd ama ku dayatay ama is leedahay fanaankaa oo kale aan doonin lahay inaan noqdo booskiisa
horta su-aashaas een, waxaa ladhaa markastoo la weydiiyo waan ka helaa maogta waayo waxaan jecelahay intaan magaceyga sheegayo fanaanadaas waan ku faraxsanahay aadna u jecelahay aadna u salaamayo een, waa zahre axmed weyaan fanaanadiin weynida soomaaliyeed oon aada u salaamayo weyaan een, maxaa la dhahday oo waan jeclahayna de su-aasha taageero weyn baad u tahay taageero waan taageero magac kalaan doonaaba taageero waan dhaafe marka ayaad ku dayanaysa ayaad ku dayataa inta badan iyada iyada iyada ayaan aada u jeclahay een, maxaa la dhahdaa xataa een, w- een, maxaa la dhaha model i ah een, maxaa la dhahdaa een, sida ay een, masraxiyadeeda een, maxaa la dhahdaa een, iyadoo dhowrsoon ay u gudbinayso haddana een, haa wixii loo s- maxaa la dhahaa fariintii ay- ay u sidiyey bulshada ay sida ugu quruxda badan le ugu gudbinayso yaa- ayaan ayaan jeclahay
heesaheeda teed- teed ugu jeceshahay ma kulliba dabcan waad jeceshahay laakiin tee tee tirada tan tan tan waxbadda ugu weyn een koley iska dhalinyar baan naho een hees baa jirta ay tiraahda hasaawaha yaa kula dhigdhiga heestaasaan jecelahay hasaawahan kula dhigdhiga heestaasaan u jeclahay heeseyga Ee, maad jeceshahay inaad ku luuqayso heesaheeda haddaan iminka usoo qaata heestaan kuu sheega waxay tiraahdaa een maradoo iga dheer baa qalbigu ku dhawaaqaya maradoo idhowaan indhuhu kaa dhergayn maranoo dhegi hurdada galaye hase waan kula dhigdhiga sidaad igu dheer tahay ma ruuxan kula dhigaa jira ma ruuxan kula dhigaa jira sow dhowxay maad raacin dhiig balka waran waa jacayl la miiray oo la- yaa heerkii u inaad ku luuqayso waad jeclaan lahayd heesaheeda qaar kamid een haa waan jeclaan lahaa laakiin anigoo inkastoon jeclahay haddii yacni dee een- een aan la respekteeyo unba een qof haa xeerka oo haddii aad dee jeclaato hees fanaan kale inaa aad u tagto ood isaga ruqsad ka soo qaadato yaa oo maxaa la dhahdaay in uu kuu ogolaado kuguna ogaado yaa wax ka qurux badan ma jirto oo kolley waan soo qaadnay heeso een maxaa la dhahda dadka laleeyahay inuu marka ahaan tartan baan ku jirnay laakiin tartanka wixii ka dambeeyey hees qof kale leeyahay ma qaadin fanka laftirkiisa markaad adna wax kaa weydiiyo een, macalin teleeg buu ugu fadhiyaa ma horta is- sida uu y- een aniga de wuxuu leeyahay waxa la idhaahdaa inuu yahay een waa seef laba af la idhaahdaan een een inaa mar walba yaa halka wanaagsan loo qaato een maxaa la dhahdaa haddii ay noqoto bulshada ku dhiirigelin inaad maxaa la dhahaa bulshada aad maxaa la dhahaa wixii xun aad uga digto oo kale een mar walba halka positiveka oo dhan loo qaato een maxaa la dhahdaa ayuunbaa muhiima sidaa baan anigu dee odhan lahaa een bulsho waliba waxa ay joogtaa inta uu fankeyga ku joogo oo haa iminka waxaad arkaysaa maxaa la dhahdaa ina een maraykanka oo kale example haddaan kusoo qaato dee si xadhaafada adduunka oo dhan looga dhegeysto ya waxa halkaa gaadhsiino waa de fanaan weyaan oo fankooga hadaanu hadaanay fankooga qiimaynayna hore u maran ee, ilaa halkaa ma gaadheen marka een, maxaa la dhaha f- een, fanku waxa uu yahay bulshada een, waxaan laga maarmi karin dhalinyarada dee doonaysa inay gashana een, waxaan odhan lahaa een, inta wanaagsan inaad ka qaadataan oo d- maxaa la dhahdaa wanaagiisa un haa aad ku camal fashaan hadii la- waana shaqo jirta de marka aad ka dhigto shaqo yaa sida shaqooyinka kale oo dhan een, maxaa een, kale ayay ayay ayay ayay u tahay een, shaqo een, caadiya oo waxaa kaloo jirta een, jabuuti waxaa laga hadlaa luuqado badan Een, eh, soomaaligii canfartii carabigii faransiiskii Een, inta badan dhalinyaro badan fanada ku heesa luuqada faransiiska ku jiraan adigu fankaaga muu kugu jiro inaad luuqadaha kale ee ajnabiga ah ama kuwa dalka jabuuti ku leeyahay inaad ku heesto ood kusoo bandhigto fankaaga saad u balaariso
een, eh, way j- way way ku jiraa qorshaha way ugu jiraa laakiin eh, horta een, Soomaaliga ka soomaaliga horta een, maya kama bixi karo oo markii horeba een, ha waxii aan ha usoo galayba waxay ahayd een, eh, inaan maxaa la dhaha dhalinyarada iskoolka ku jirto oo kale een, maxaa la dhahdaa waxay x- si aada u dhegeysan jireen maxaa la dhahaa een, heesaha ajnabiga ya Een, mi- markii horeba anigu waxaan usoo galay fanka waxyaabaan usoo galay waxa ugu weynaa ina aan dhalinta tuso ina afkeenu muhiim yahay afkeenu maxaa la dhahdaa maxaa la dhahdaa heesaha amba een, maxaa la dhahdaa murtida ku jirta dhaqankeena in ay dareemaan oo maxaa la- waanay dareemeenna een, eh, intii uu tartanku socdiya kadibba een, maxaa la dhahdaa de marka iminka waxaan is odhan karaa haddaan imikadanba bilaaboon ya afkale afkale kuwaas de waxaan isleeyahay ma wixii aad ka soo jeedinaysay ayaad de usii jeedinaysaa baan isleeyahay bal horta dhaqankeenii iyo fankeeniiba een, horta markaa bal iyagu ka dhargaan yaa waxoogaa ayaa ayaa haddii la idhaahdo ha een, dee si uu fankaagiina hore ugu sii maro haddana waa lagama maarmaano een, inaad dee maxaa la dhaha luqado kale aad qaado si ay maxaa la dhahdaa waxaagi de hore ugu sii socdaan waryaha v o a sagal siciid faarax ayaa jabuuti ku wareysanaysay fanaanada da-da yar ee deeqa ciise duhur isla deeqa dhinacii heesaha ay qaado mid ka mid a ayaan soo qabanaynaa waa heesta adigiyo dadnimada
oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley hinayahow jacaylka Thank you waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada wuxuu waafagaystiyo nibtuuy
sidaaduga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaaduga xoglaadahay ma aqoon la'aanba wuxuu waafagaystay oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaaduga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaaduga xoglaadahay ma aqoon la'aanba culus baan ararkaaga doonaa ararkaaga doonaa waxaan ah, way- wayda lahayaa. Inayahow sidaan ahay, malaha kuwaas teeye, adigii odannimada. Waxaan way- ah, aada lahayaa. inayahow sidaan ahay malaha kuwaas teeye adigii odannimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwaas teeye adigii codkaas eh, fanaanada deeqa ciise haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinaci ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayeen nuur xasan bukhaari
haddii aan ku bilowno waxaa xalay la ciyaaray kulamo badan oo ka tirsan wareega koowaad ee koobka yurub league ee qaaradda yurub laacibka khadka dhexe hadda uga ciyaara kooxda manchester united wayne rooney ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda manchester tartanka horyaalka yurub kadib markii uu xalay dhaliyey mid ka mid ah afar gool oo ay kooxdiisa uga badisay naadiga feynud manchester oo haddii ay badiso kulankeeda ugu dambeeya ee gruupka a u gudbi karta wareega lix iyo tobanka ee koobka yurub league ayaa xalay afar gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda feynud ee dalka holland rooney ayaa dhaliyey goolkiisii sagaal iyo soddonaad ee tartamada yurub goolasha kale waxaa manchester united xalay u dhaliyey huwan mata iyo jese lingard halka midka kalena uu kooxdiisa feynud uu ka dhaliyey ciyaaryahan bradley jones gruupkan a waxaa booskeeda xaqiijisay oo xiratay una soo gudubtay wareega lix iyo tobanka kooxda fenerbahaja ee dalka turkiga oo xalay laba gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda zoria luhaneski ee dalka ukraine ciyaaraha kalena kooxda inter milan ayaa ka hartay tartankan kadib markii ay guuldarro kala soo laabatay koox dalka dhegeystayaal aan intaas idin kuga celiyo ciyaaraha kalena kooxda inter milan ayaa ka hartay tartankan kadib markii ay guuldarro kala soo kulantay kooxda reer israa'iil ee hobeel baciir sheva inter oo xalay kusoo ciyaartay bariga dhexe waxa ay kusoo khasaartay laba gool iyo saddex waxaase wareega labaad ee tartankan usoo gudbay roma oo afar gool iyo gool ku garaacday kooxda victoria blazel kooxda atletic bilbao ayaa saddex gool iyo labo ku qaarijisay naadiga sasowolo taasoo u suuragelisay inay u gudubto wareega lix iyo tobanka ayax amsterdam waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda banantinecos waxaana ay u gudubtay wareega xiga iyada oo leh saddex iyo toban dhibcood haddii aan koobka yurub league intaasi kaga gudubno waxaa kabaha ciyaaraha kubadda cagta iska siibay oo gebi ahaanba ka fariistay kabtankii hore ee kooxda liverpool iyo xulka england stephen girard kadib sagaal iyo toban sano oo uu ku shaqaysanayay xirfadda dheelidda kubadda cagta jarad oo lix iyo soddon jir ah ayaa u ciyaaray kooxdiisii hore ee liverpool ilaa iyo toddoba boqol iyo toban kulan wuxuu kula guulaystay sagaal koob laakiin waxa uu ka tegay sanadkii labada kun shan iyo tobankii oo uu ku biiray kooxda los angeles galaxy ee dalkan maraykanka sidoo kale xulka ingiriiska ayuu muddo u ciyaarayay isaga oo u saftay boqol afar iyo toban kulan waxa uu hogaamiyey isaga oo kabtan ah ingiriiska ilaa iyo saddex tartan jiraad ayaa la filayaa inuu noqdo tababare dhinaca kubadda cagta ah ugu dambeyntiina dacwada ogayaasha dalka sbain ayaa doonaya in toban sano oo xarig ah lagu xukumo laacibkii hore ee kooxda barcelona inter milan iyo xulka cameroon samuel eto kadib markii lagu soo eedeeyey dembiyo musuq maasuq dhinaca canshuuraha ah oo la sheegay inuu sameeyey muddadii uu u ciyaarayay kooxda barcelona dacwada oogayaasha ayaa sidoo kale dalbanaya in lagu ganaaxo shan iyo toban milyan oo dollar kooxdani ayaa ku eedaynaysa eto inuu afar jeer oo kala duwan uu been abuuray canshuur bixinta spain muddadii u dhexaysay labada kun iyo lixdii iyo labada kun iyo sagaalkii canshuuraha waxa uu musuqay a- ayaa la sheegay in ay la ekayd afar milyan oo dollar eeto iyo qareenadiisa weli kama aysan hadlin arrintan dhegaystayaal xubintii isboortigana intaa ah inoo joogto
haatanna dhegeystayaal waxaan eegi doonaa dhinacii heesaha heesay ku luuqayso fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan idiin soo qabanaynaa
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayay v o a washington dhegaystayaal waxaan dib dambe hawada ugu kulmi doonaa galabta afarta galabnimo xilliga geeska africa inta ka horeysa waa v o a oo idin leh sidaa iyo dowr wanaagsan